madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo xalay ka hadlay idaacadaha lookalka ee jabuuti ayaa tilmaamay in shanta sannadood ee xilka loo doortay uu xoogga saarayo arrimaha guriyeynta ee loogu guri samaynayo dadka intiisa badan ee bilaaguriga iyo arrimaha shaqa abuurka loogu shaqo samaynayo dhallinyarta fara badan ee bilaashaqada iyadoo uu si gaara u danaynayo madaxweyne ismaaciil cumar geelle guri amba aqal hantiya inuu helo qof kaste oo reer jabuuti hadalkiisina waxaa ka mid ahaa
kasoo bilowna waxaan nidhiba shantan sannadood laba mawduuc baa ugu weynaan waa shaqa la-aanta iyo guri la-aanta waxa aan meel dhignay barnaamij toban kun labaatan kun oo guri oo lacagta ku baxaysa ay aada u badan tahay sidee baa dee kolkaa loo loo maalgeliyaa ayuu arrinkii noqday maalgelintii baaranka intoon kasoo qaadnay qaar way jiraan shan boqol iyo afarta u horeysa afartanka u hore oo waa kuwa socda eed aragteen sanduuqyada carabta waa kasoo qaarkood oo kun yani sanduuqa carabiya iyo sanduuqa sacuudiga iyaguna midkoodba kun sidaasaan ayaan u bilownay kuwaas shiinaha isagana waxaa noogu eedan toban kun iyo shan kun oo qolooyin kale oo maroc iyo caynkaas inaan sidaa isku dabagelin marka waxaan idhi meedaanka adigu aada u dhaadhacid baan aniga iyaa fikirkaana helay anaana keenay meedanka oo in bahasha maxaa la yidhaha ururkaasi ama muasasada khayriyadda ah inaan abuuro anigu ayaan doortay sidaa daraaddeed baan foundationka magaceedana aan u bixiyey xaqa qofku u leeyahay inuu guri helo qorshahan madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu soo jeediyey waxaa si ballaadhan u soo dhoweeyey dadweynaha reer jabuuti iyadoo v o a ay dhex martay goobo kala duwan oo ku yaala magaalada jabuuti waxay dadka intooda badan ku cabireen dareenkooda maa soo dhaweynana aad bu fiican tahay waa rey rey ugu fiican weeyaan qof bilaadmiga ku noolaada waayo waxa weya qofka bilaadmiga noloshiisa wuxuu ku fikiraa un halkeed gashaa iyo xageed ka soo maaragtay maxaad qabsataa marka labadiiba haddii loo fududeeyo oo shaqana la siiyo oo loola helo oo dawladdu de ku gargaarto siday ugu heli lahayd guryana haysiiso oo iska bixiyo deelen waa brogram socialkii baa jirey way fiican tahay waa arrin wanaagsan maanle madaxweynaha aan kusoo dhaweyna arrinkaas taa waxaan leehay waa khayaalidii weligiiba la wadaye ninka garanayn baa bahay kolba idee baa la soo rogaa kolba waxbaa la soo rogaa waa tan odhanaysa uun dadka shaqaalaha ayna shaqo sharci haysan oo kale shan iyo toban dharaaro ha kaga baxaan dalka taasio boqolkiiba boqol waa laysbaadhanayaa kolba khad baa la doonayaa ee wax ummadda loo naxayo oo dad laga eriya shaqana ma jirto wax wadaniho shaqo la siina ma jirto haddaba qolyaha mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa iyaguna tilmaamay siday u arkaan hadalkan uu jeediyey madaxweyne ismaaciil cumar geele cumar cilmi khayre oo ka mida madaxda dalladda mucaaridka u s n ee dalka jabuuti ayaa sidan kaga jawaabay marka hore barnaamijkan guriyu samaynta dadka reer jabuuti oo intooda badan ku jira guryo kiraa iyo aqalo cidhiidhiya markii u horaysay ma aha guryo iyaan dhisaynaa amba dadka u si ay dadku u helaan guryo maaragtay wanaagsan ay u helaan laga hadla ma aha waxaa jirta barwaaqadey meesha la yidhaahdo in lix sano ka hor dadka reer jabuuti lacag laga ururiyey qofka u yar malyuun iyo laba boqoloo kun laga qaaday ilaa maantadaa aan joogno dadkaasu gurina ma hayaan jagana ma hayaan lacagtoodiina ma hayaan kuwa dambe hayna soo gaadhaan horta kuwa meel ha la dhigo iyaan leenahay waxaa kaloo jirta madaxweyne ismaaciil cumar gelle uu ka hadlay xagga shaqooyinka oo shaqa abuurka barnaamijyo ballaadhan oo iminka ka hirgalayba dalka dadweyne fara badan oo reer jabuuti iyo dhallin ay u shaqo tagtay mashaariicda kale qorshaysan kuwa socda marka soomaha arrimo lagu hambalyeeye madaxweyne ismaaciil cumar gelle wuxuu mutaysta qofku waa lagu hambalyayn laakiin weli ma aragno waxaa la sheegayo ma aragno weli nimcada ismaaciil sheegayo ummadda reer jabuuti ma hayso rabadaan muuse v o a Djibouti